intaan kala qaadnay ciidamadii faraa difaaca wada saarnaa dhinaca magaalada oo telmadiina ilaa dhulkan marka waa ku guulaysanay aniga iyo taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar axmed gaashaan iyo taliyaha deegaanka maxamed sheekh si taliyaar ahaanaanu ku galnay oo dawladnimo ku dheehan marka waa isgarabsanay alxamdulilah dhalinyartii waa isku geynay waa isgacan saareen hal maalna ay hal meel ku wada qadeeyeen kadibna magaalada maxsharad baaba banaan bax ballaarana ka dhacay oo arrintaasna lagu taageerayo inta kadib dagaal qabiil degmada kama jiro dhalinyaro isdilaysana ma jiri doonto waa iswaraashteen gacanta is haystaan hadda magaalada waa isku furantay meelihii haday oo difaacyada lagu jira hadda iskaa wax u qabso shacabkii ay ku shaqaynayaan reembuud iyo wixii laga bixinayaa marka nabadgelyo bashbash iyo barwaaqa ka dhacday degmada makas waan gartay maleeshiya beelaadkaani halkay isku horfadhiyeen maxaase nooga sheegi kartaa horta dagaaladan dagaalkii qabiilada oo mudda socdeen ay kamid ahaayeen laakiin anaga koodii golweyne sharamboodiya dhulkaana markii hore aan ku guulaysanay ilaa muddada laba sano ay isdhex maraayeen labada qabaa'il in yaroo macnaha markii shabaabka magaalada asaastay in yaroo ay iswarfadiyeen koox yar iyo koox yar ay iswarfadiyeen kuwiina alxamdulilah waa dhammaynay hadda wax dagaal qabiila gobolka shabeellada hoose ka jira ma jiraan dhalinyartii waa isku geyna ciidamadiina aan isku geynayna qoryaha lambarada waa laga qoray dhammaankoodana qaran ciidan qaran ay noqon doonaan carigoodan hal meel ay jeesan doonaan marka wax dhibaato ah ma jiraan waa wax lagu farco shacabka dhan as lagu taageeray anigoo guddoomiyaha waa horjeeda iyo taliya guuta iyo taliyahan deegaanka ee maxmashiir marka alxamdulilah si nabadgelyan ku dhamaatay shacabka iyo culamaauddiin oo yuli dhammaan waa noogu taageereen dawladda waa noogu taageertay maamulka koonfur galbeed waa noogu taageereen dal iyo dibada noogu taageeray marka farxad weyn waaye laba berin banaanbaxa socday ilaa shalay marka alxamdulilah maanta ku shan magaalada caqabadii jirtay dhin way dhamaatay waan gartay maleeshiya beeleedkaani ay sheegtay inaad kala qaadeen ma dowladda soomaaliya ayaa gacan idinku siisay sidii loo kala qaadi lahaa maleeshiyad beeleedkaani qaar xildhibaano badan waa jiraan oo macnaha markii hore boolaa waday qaar waa madaxweynaha warbuuxay laakiin khaas aan taliya guuta afar iyo tobanka oktoobar ayaa aad iyo aad nala shaqeeyey aan isbiirsanay marka alxamdulilah waana ku guulaysanay ciidanka afar iyo tobanka oktoobar ayaa magaalada jooga iyo taliya guutahooda iyo anigoo guddoomiyaha iyo taniga deegaanka dhammaan waa gacanta isqabsanay waana ku guulaysanay kolleyba dad badan oo koxon waa jiraa oo weli dagaalada inay socdaan dad badan oo mucaarada waa iska jiraa laakiin dhig jaraq looma siinaayo dhalinyarada ayagaa isfahmeen dhibkooda arkay oday isma dira dhalinyarada isdilaysa dhalinyarada isdilaysa isku geynay hadda kadib waxay ballan qaadeen inay qaran naqaayaan qaranka ay ushaqeeyaan cadowgoodan hal meel ay ujeesahayaan gudoomiye sidaan ka warqabno magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose dhowr jeer waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya maleeshiya beleed mana lagu guulaysanin in la kala qaado tani maxaad is leedahay xilligaani maleeshiya beeleedkani aad kala qaadeen horta dagaal beeleed waxaasuokaa laba sano ka hor jiray anaga dagaal beeleed markaas noogu dambeeyey kadib shabaaba deegaanka dagaalamayeen hadda intaan yaroo macnaa weli is amin darada a jirtay maana calal xuma iskuma qaban inay is-aminaan ay isdhacqaadaan ayaan aniga iyo taliya guuta afar iyo tobanka oktoobar iyo taliya sale dhammaan gacantaan gacantaan ku dhignay marka waa heshiisinay wax barbaleemaanana jiraan maxaad u dafiraysaa dhowr jeer ayaa maleeshiya beleed waxay ku dagaalameen magaalada marka
adiga de xabadaad ridaysa adiga aniga wax xabad isku ridaaya ma jirin magaalada dhinac shabaabaad ka haysatay shabaaba xabadaan isku ridaayay kuwaana shabaabka wax dagaal qabiil ah laba sano ka hore noogu dambaysa waa kuu sheegay haddii adiga xabadad ridays oo xagga suriis ama dad ridays anaa sheegi kara waan gartay magaalada marka waxaa ka barakacay dad fara badan hadda rajo ayaad gelinaysaa oo ku aadan inay si inay dib ugu soo laabtaan ma sidaas ba
rajada waxay tahay dadka oo ka barakacay degmada marka dhammaankood waxaan ka codsanayaa magaalada inay nabadgeli ka jirto wax dhibaata ay jirin ay guryahooda kusoo noqdaan hay-adaha samafalkana waxaan leeyahay magaalada na cid walba oo hay-ad wadata ama gurmad ama n g o na waxaan leeyahay kusoo gurmada shacabkan dhibaataysan magaaladan waa nabadgelyo amnigoodana waa ilaaha ballanqaaday annagaa ballanqaadeena shacabkana waxaan leenahay magaaladiina kusoo noqda guryihiina dhibta wax dhibaata ah ma jiraan ciddii macnaha markii arabana waa guuriyey ciddii kalena soo guryahooda usoo tashaano dhibaatada mar kale ka dhacda magaalada marka ma adiga ayaad qaadaysaa hadda waxaad ku baaqaysaa in hay-adaha ay yimaadaan magaalada marka soo lagama cabsi qabo in mar kale dagaalo ay ka dhacaan
adiga sharad wadaa ani sharka mahadlaayo taas waa ku guulaysanay nabadgelyaduna waa sugnay waana isku kalsoonahay inta kadib waxa bad isku ridaaya dhalinyarka dilaysa ma jirto haddii adiga dadka bershooda aad tahay weri aad tahay oo baawil qof aad shidays adaa ku jirtaa nabadgelyaa ka jirta degmada inta kadib laba dhalinyaro isdilaysana ilaahay idinkiis ilaahay naguma soo noqo mana la arki doono waana ku dadaalanaa anigaas arrimaha bulshada ka waran hadda xilligan degmada marka waa sidee waxaan furnay koob ayaan furnay oo toban iyo laba kooxood ah oo loo bixiyey oo koobkaas magaciisa maanta ku afara socdaa wax walbana isxilqaan ayaa loo bixiyey koobka aan dhigay ee degmada toban iyo laba kooxood ayaa cayaaraysa marka a iyo b ayaa loo kala saaray marka isdhexgalkaas ayaa ugu talagalnay marka waxaa loo bixiyey isxilqaan oo uu madaxweynaha ku dhawaaqay iyo dawladda ra-iisul wasaare hogaaminayo marka koobka waxaa layidhaha isxilqaan marka laba iyo toban kooxood bulshada waa iska xiran tahay farax weynaa ka jira magaalada dhibaata ka jirta ma jiraan mana dhaci doonta ilaahay naguma soo noqo inta kadib waxaan rabaa marka caddeey inay noqoto marka caddeey aniga amniga ku kalsoonahay joognaa amnigeena waa ku kalsoonahay ciidamadeena ku kalsoonahay deegaanka ku kalsoonahay shacabka ku kalsoonahay waxa qarax wada ama shabaab meeshaan lagama ogola haddaan indha shareer lagama ogola marka waxaas ilaahay nama tusaayo waana dadaalaynaa koobkana waa socdaa kumayaal shacaba isku yimaadaan aniga ruuxiga maanta waa galab kasta waa ka qayb galaa wax dhibaataa ka dhac doonan ma jiraan amnigana waa boqol boqol koobkana waa socdaa koobkana waxaa lagu macnaa daray isxilqaan xilkan waa lagugu haystay sidan ugu maqaalo ah maamulka koonfur galbeed ayaa guddoomiye usoo magacaabay magaalada marka sida adigu qudhaada horey aad u sheegtay arrimahaas halkay ku dambeeyeen
taas shacabkaad weydinaysaa anaa i weydan shacabku waxay ku kalsoon yihiin aan ku kalsoonahay hadda ma waxaad leedahay guddoomiyihii magaalada marka ayaan ahay
koleyb jawaabtaas shacabka inaad weydiisaa roon ani haddaan ku idhaha waa nin faanaan ahay taas shacabka degmada markaad soo waci kartaa ninkay ku kalsoon yihiin iyo ninkay nacban yihiin markaas kadib a jawaab ayaan kusii karaa maxaa diidaya in adiga ad iga jawaabtid
maya nin faanaan naqnaa waa garta
mas-uul shacab aan lahayn mas-uul maahan
waan gartay ugu dambeyntii baaqaad jeedinaysa muxuu yahay nabadgelyo marka cadday wax kaloo baaqa jeedinaya madaxyadaas ama falkan waa u baaqay shacabkana kusoo noqdaano